deegaanka galgalato oo dhaca duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa maalintii shalay ciidamada dowlada federaalka si bareer ah halkaasi ugu dilay nin darool ah oo lagu magacaabo xuseen yuusuf deereed ciidamadan ayaa lacag baad ah ka rabay ninka daroolka ah balse markii uu ka biideyday arrintaas ayay toogteen iyadoo xogaha qaarna ay sheegayaan in daroolkan loo dilay inuu si qasab ah ku qaato kaarka isdiiwaangelinta doorashooyinka mid ka mid ah darawlada kaxiya gaadiidka dadweynaha ayaa ka waramay qaabka loo dilay xuseen yuusuf walaalow waxa wax u dhaceen yar gaadidleyda kamid a kamid ah yalaa unaxariisto la yidhaahdo xuseen yuusuf beereed baa waxaa lagu dilay kastamka galgalato waxa lagu dilan hadda anagu ma naqaano waxaa maqaalo igu ah in lagu dilay iyadoo isagoo bixiye canshuurtii gobolka ku waajibiye lagu lahaay markuu canshuurta bixiy kadib in la dilay qolooyinka dilana waxaa laigu sheegay qolooyin meeshaas isbaar u taallo oo maaragtay meesha dhowr kastamaas kor taallo kuwa midii sharcigaalo gobolka banaadir mid ka dheeriyo magacyo kalelo layidhaha niman layidhaha dalad da gobolka banaadir sheegta ay meesha ku qaadaan waxyaaba noocaasa meesha yaallay kollay qolooyinkaas qolayn kamid aha dilay dad rakaabka kamid on wareersanay wareersanay ninka ninka dilay iyo ninka kollay lacag xaggeeda ku murmay sida warka ugu soo gaaray waa darawlada gaadiidku kamid ah gaadiidka leedooyinka ah gaarigii safar waahay ma magaalada soo gelayay haddeer wuxuu taagan yahay meeshii oo dhibku ka dhacay muqdisho soo gelaya ah
dilalka darwallada ayaa joogto ka ahaa meelaha ay maamulaan ciidamada dowlada federaalka kuwaas oo marar badan tacdiyo ka dhan ah u geysta shacabka mana aha markii ugu horreysay oo si bareer ah loo toogto darwallada ka shaqeeya magaalada muqdisho iyo gobolada dalka